In ka badan soddon arday oo baratay Qur'aanka Kariimka iyo culuumta shareecada Islaamka isla markaana ka aflaxday Maxadka Miftaax ayaa munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada Qudur ee gobolka Bakool. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka maxadka, macalimiin, waalidiin, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Maamulaha Maxadka Miftaax Macalin Xuseen ayaa ka warbixiyey wakhtiga la aasaasay maxadka iyo waxyaabaha ay ka qalinjibiyeen ardayda.
madrasada wali la dahafuray labadii kun labaatan iyo kowdii beri cafaraad iyo kufade an iyo hayti qur-aankaas oo taas sa eed sharaflo lahan ku shaqeey waana lahan ka dadaali horta kan ku wado oo xaflada lindhe ka hayo Qaar ka mid ah marti-sharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
ardayba hadda dhammaatay waliba kala dardaaramee wal kasta ma dhammaadayaan oo wal barashee qaasatan qur-aan ma dhammaado waa kibaryoba wal oo wal u sugan leylo la kulume qur-aankii dhammayn intiisa gaartaan iskuulla siinjey inta dhukuku here waa maadi la barada wal oo nolol maalmeedka leylo kuku fikiro ay naganay walaay hayska dhahwadoy qur-aanka mayba hooba madarasatan camaleeba arday beledka ku jarta saddex sanaba unagaada todobasaanka todoba sanadka geliyda oo beli sanadka geliyda tuman sanaba madan unabkiin qalan jibi qur-aanba kii xifdi madaasay la geli mayla raaysa bal barashada kale la geli una macalimiintayba ku fadaane ardaytan isnate qaranjibey boqol iyo toban iyo afartan barteen hafladan hafladii haddii ilaahay na geysi walaay kaleenka qiim badanaayay qur-aanka kigi ani hafladan inqobtaan fadaan haddii ilaahay na geysi ahaadiis naga toy tafsiir naga toy wal alla walaagi macnaha wayba fadaane yaalkan hati qalanjibiyeen oo qur-aankii bardeen walaay hakiigi ini bardaan ayasiinku fadaan haddii ilaahay er Dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxda macadka Miftaax tan iyo markii la aas-aasay